asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadaha dalsan ee magaalada muqdisho
nabadeey macaaney farxad iyo naruuraay dagaalkiiso kayaha mahadana nagu gadhay farxad iyo naruuraay.
kuman dirira kuman daadsaniya kuman la dooxdooxay kuman yaal dib jira kuman yaal dardaran kumanan dora dhalinaynin iyo kuman dal kale u tagay cayrta daba hayso intaasoo darxuma ah bandoraato dhaxalay dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku diilanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene musuq maasuqdaya soomaalay waad ku diriirteene meelkiinna daaqsada soomaalay aad ku dararteen
allah ayuu dagaaladii wixii dunuubku aafoobay dan yar iyo masaakiintuu lume dad iyo maal hoostay waxaan dirac ku weyninayn ragga geesiyaal dahaba wixii daar burburay dabaqyo dheer dumayoo shiidaayey derkadiiyo carshaan iyo wixii jayngadaba duulay madaafiic isdabajog wixiina lagu soo daayey risaastii iyo sidii roob wixiina la darduursiiyey doc kastaba waxaanu yaacaynay dhinac na diidaynay dib u soco horuu soco wixii layska daba laaftay xarweeyaan qabyaalaadii ummaday xushaan degay beelbeel ku xooni xabad iyo rasaasi intaan ku macla xeernahay qabyaalad xidhanay caasha lilaahi ee xigsinayno maaliyo biya dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysaa
allah ayow islaax lagu hodmo oo toos u hana qaada allah ayow heshiis nabadgeliyo oo noo hirgeli taama allow halasahaa lagu rogmaday hodol ku seeraare allow gogol ammaan lagu hurdo iyo hadhac ka yeel waara allow heego naxariis leh oo hori lagu reeyo xarweeyaan qabyaalaadii ummaday xushaan degay beelbeel ku xooni xabad iyo rasaasi intaan ku macla xeernahay qabyaalad xidhan
habeen wanaagsan saaxiibayaal ismaqal wanaagsan oo habeennimo talaado ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha may laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegka aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya dhinacyada beesha caalamka iyo sidoo kaleente mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha xafiiska sii jooga ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada xil wareejinta madaxweynaha xilli madaxtooyadan ah madaxweynaha dooran ee dalka uu booqday madaxtooyada qaranka haddaba waxaan soo gubi doonaa dhinacyada oo isxog wareysay wararka ugu dambeeyay guddiga qabanqaabada xil wareejinta madaxweynaha cusub ee la magacaabay iyo xilliga markaas ay dhaceyso xil wareejinta iyo xafladda markaas uu kula wareegayo wararka arrimahaas ku saabsan aad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan saaxiibayaal gudoomiyaha xisbiga maandeeq baartii mudan ee mahad axmed diiriye oo ka mid ah markaasi ama ka mid ahaa musharaxiinta sanadkan u taagnaa qabshay xilka madaxweynaha soomaaliya kana qaybgalay doorashadii dhawaan dhacday ayaa ka hadlay doorashadaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku geelisay waxyaabaha uu ku yiri baaq ayuu u diray waxyaabaha laga filan karo qodobo dhowr ayuu faahfaahinaya waraysi dhinacyo badan taaban ayaan kaga hena saaxiibayaal waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay in waaxda tacadiyada ee ka dhanka ah haweenka iyo caruurta booliiska soomaaliyaba ay maanta ay ehladooda ay ku wareejeen caruur horey markaasi ay ugu soo luntay afayeenka ciidanka booliiska arrintaas ka hadlaya aad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa madasha badbaadada hogaamin suuban ayaa taageertay madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud qodobadaasi wuxuu soo karraacay aad maqli doontaan oo qayb ka ah dhaktar maxamed maxamuud waa dhaktar mukhtaar maxamed sayid asnagoo ka mid ahaa musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa wakaa waxa uu markaa sheegay in muhiim ay tahay madaxweynaha la doortay in waxqabad fiican la yimaado qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka caawa wareega saaxiibyaal ay kusoo dhawaada mar kale
waxaa laysu dagayaa laysu dabamarteeya soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
kaliya barnaamijka wareegii wararka afar labaatanka saac raadiyo hadalsane magaalada muqdisho ayaad dhegeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijka nidaam goligeed ee madaxweynaha xafiiska jooga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ayaa kulan booqasho iyo salaan ah wuxuu madaxtooyada qaranka kula qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shan iyo tobankii may loo doortay madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana markaas madaxweyne farmaajo ayaa mar kale ugu hambeliyey walaalkii xasan maxamuud waa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoona alla ugu bariyay mas-uuliyadda culus ee loo imaday in markaas uu fududeeyo si buuxda inay ula shaqeyn doonaan dhammaan qeybaha kala duwan ee dadka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa magacaabay guddiga qabanqabada xil wareejinta madaxweynaha oo uu hogaaminayo agaasimaha guudda madaxtooyada qaranka doctor maxamed cabdulaahi ciise isagoo faray in si deg deg ah ay markaa u diyaariyaan munaasabadda xil wareejinta afhayeenka madaxtooyada ah ee villa soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ayaa ka warbixiyey kulanka dhinacyadooda qaateen
assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha may sanadka laba kun iyo labayo labaatan waxaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kulan salaan iyo booqasho ah ku wada qaatay madaxweynaha xafiiska jooga mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ugu horeynba waxay labada madaxweyne iska xog waraysteen xaaladda guud ee dalka iyagoo hoosta ka xariiqay sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada dibudhiska dalkeenna Eh, madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa mar kale ugu hambaliyeeyey walaalkiis madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, xilka loo doortay ee madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya isaga oo alle uga baryey in uu u fududeeyo mas-uuliyaddan culus waxaa madaxweyne farmaajo sidoo kale shacabka soomaaliyeed uu ka codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda cusub dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxweyne farmaajo dadaaladii horumarineed ee uu geliyey dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne farmaajo ayaa magacaabay guddi qabanqaabinaysa munaasabadda xilwareejinta eh, guddigaas oo uu madax ka yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada doctor maxamed cabdilaahi ciise waxaana uu madaxweynuhu faray inay si dhaqso ah munaasabadaas u diyaariyaan madaxtooyada qaranka ayaa dhanka kale u guddoontay madaxweynaha cusub ee la doortay ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dambaallo hambaliyo ah oo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashadii shan iyo tobankii bishan ku qabsoontay caasimadda dalkeenna ee muqdisho dhambaalada dalalka aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada nahay waxay ku salaysnaayeen sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay kaas oo ku dhisan iskaashi iyo waxwada qabsi waad mahadsantihiin
afheenka madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi ayuu kaasi ah saaxiib yaal dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayaa oo maanta ula qaataba madaxda maamul goboleeda guud ahaanba dalka galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo markaasi kulan la qaatay dhinacyaduna waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka sidii markaasi maamul goboleeda iyo madaxweyne xasan sheekh ay iskugu soo dhowaan lahayn wada shaqayn buuxdan ay u dhex marleen waxaa kale uu kulan la qaatay caawa tafiirka markaasi uu kulan fogaan eragga la qaatay ogaadaya arrimaha maaliyadda oo qaybka wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaal bille laba maxaa horyeelay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaase loogu baahan yahay qodobada muhiimka ee laga rabo wax ka beddelka xukuumaddii madax- nidaamkii hore iyo madaxweyne farmaajo laba su-aal badan ayaa la isku weydiinayaa sida markaas uu u dhaqangeli karo ballanqaadyada uu markaa uu sameeyey madaxweynaha xisbiga maandeeq baarti mudan ee mahad axmed diriyo oo ka mid ahaa farxinta tartamayay ee sanadkan ama markaa ka qaybgala doorashada madaxweynaha gurida federaalk ee soomaaliya hase yeeshee wax cod aanan ka helin golayaasha baarlamaanka ee soomaaliya oo maalintan goobjoog ahaa ayaa ka sheekeeyey wixii maalinka dhacay sida xildhibaanada codadkooda u siinaya musharaxiinta iyo lacagaha markaasi la bixiyey sida markaasi qarnimada soomaaliya ay madaxuna ugu sii socoto haddii aan wax laga bedelin nidaamka iminka wax ay u codanayaan golayaasha baarlamaanka ee soomaaliya dadka telefoonka ugu warma
doorashada doorasha oo waxay ahayd dadban ayadoo dadban ee haddana si qaldan ay kusoo baxeen xildhibaanadii oo dhan xildhibaano waxaa soo baxay oo la kala wato oo gruub gruub loo kala wato oo gruub gruub loo meel loogu kala xaraystay oo qofba wuxuu soo samaystay xildhibaanadu rabo meesha keensaday xildhibaanadiina waxay doorteen afartii ugu lacag badneed ay tartansiiyeen ma aragtay dadkii kale way ka tageen oo wadanka wax u qaban lahaa wadanka dhibaatada ka saari lahaa dhan way ka tageen sababta ay u tageen waa lacag darteeda iyo shilin iyo kaash waxay tartansiiyeen afarta qof ee ugu lacag badan afartaas oo meesha doorashada ka dhex ijaartay afar qol oo ay ku qaabilayeen xildhibaanada Eh, waxay rabaan ku siinaayeen oo lacag ay kaash marka ilaa hadda meeshaas ay mare ayagoo si qaldan kusoo baxay iyo doorashada si qaldan ku dhacday oo afartii u- ugu lacagta badneed ay kala doorteen oo lacag ku kala raaceen Een, sidaas darteed madaxweyne hadda lagu doortay oo oo hadda madaxweyne uu taagan yahay marka waxaa loo baahan yahay madaxweynaha maadaama uh, xildhibaanadiina ay si qaldan kusoo baxeen ayagiina ay kaash ku tartameen oo lacag ku tartameen dowladda uu dhisaayo inuu inuu ka bedelo wadadii ay saarneed uu keeno dadka shacabka dad ummadda shacabka ay jecel yihiin ama wax u qaban kara wadanka wax u qaban kara inuu dhiso dowlad fiican oo ummadda ay ku qanci karto wixii qalada hore usoo dhacay usan usan asigana- asigiina uusan meeshii uusan kasii wadin uusan kusii daran wadadaas uusan raacin dad ummadda ma aragtay wax u qaban kara inuu keena loo baahan yahay waan gartay een, guddoomiye waxaad ka mid ahayd musharaxiinta een, u taagan qabashada xilka madaxweynaha teenadii maalinta waa ku sugneed dabcan moogis uma qabin in lacago laaluush markaas lagu bixinayo xildhibaanada sida codadkooda ay musharax markaas lacagta dhiibay ay u siiyaan marka adidoo taas ay jirto haddana dowladda cusub way dhalatay oo madaxweyne waa la doortay maxaa horyaala madaxweynaha cusub maxaase loogu baahan yahay madaxweynaha waxaa horyaalay inuu dowladda ummadda ay ku qanci karto oo fiican oo ummadda wax u qabata oo u tari karto inuu soo dhiso oo maaragtay ka saari karto dhibaatada ummadda daagashatay laakiin hadduu keeno gruubkii la yaqaanay oo ummadda taqaanay oo dadkii la yaqaanay oo ummaddan hore usoo lugooyey oo oo dhibaato badan u geystay kuwii oo kale hadduu soo celiyo waa jugjug meeshaas joog Een, xaaladana ma aragtay ummadii hadda waa waa kusii adag tahay mar marka dambeysa kusii adag tahay marka waa inuu laba jeer fikiraa xildhibaanadii aan aragnay si ay kusoo baxeen iyo si ay wax ku doorteen oo si ay ku doorteen iyo afartii qof oo la tartamaysay oo kaashi ku doorteen asigoo qaldan oo ayagoo qaldan kusoo baxeen maaragtay intii tartantay iyo nimankii xildhibaanada si qaldan kusoo baxeen qalab saddexaad uusan ummadda ka gelin madaxweynaha maanta asay gacantiis ku jirta xaal wadanka
waan gartay een, dhowaan waxa uu si toos ah ula wareegi doonaa xilka een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka shaqooyin badan baa horyaala waxyaabo badan baa jirtay oo dowladdii hore lagu dhaliilayay een, waxyaabahaas waxaa kamid ah arrimaha ammaanka iyo arrimaha ku saabsan in xildhibaanada dad soomaaliyeed ay dhinac ay la janjeereen ama dhinac ay u jireen marka habdhaqankii hore madaxweyne xasan sheekh dadku maxay ka aaminayaan inuu wax ka bedeli karo maxaase hadda tallaabo u furan inuu qaado madaxweynihii hore dhaliish dhaliil badana loo hayay asii ka horreeyey asigana waqti uu joogay sidoo kale loo dhaliili jiray dowladiisa amnigiina ku fashilanta lagu dhaliili jiray waxyaaba badana lagu dhaliili jiray arrintaas waa inuu hadda nin odaya waayo waqti maaragtay arkayna maaragtay guusha iyo guuldarada wax kastaaba waa ku guulaysto wado kasta xun ama fiican ha ku guulaysto hadda waxaa loo baahan inuu ummadda badbaadiyo maaragta wadadii hore uu saarnaa uusa qaadin wada nadiifa ummadan is- islaamka dhibtootay inuu dhibkaan maaragtay uu oday waayo intaa ka bacdi maaragtay uu si hoose u fiiriy xaaladoodii wax u fiican waan gartay dabcan waxyaabo badan baa jira oo hadda dowladdan cusub laga sugayo sida in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare xukuumad markaasi loo dhan yahay uu soo dhiso ra-iisul wasaare uu soo magacaabi karo nooc qof nooce ayuu noqon kara ay kula tahay qof waxaa loo baahan yahay dhexdhexaada oo maaragtay ummadan isku wadi kara oo isku keeni kara inuusan kusoo dooranin qofkaan maaragtay oo oo maaragtay kambeynka kuulasha u shaqeeyey ama codku siiyey ama wax garab istaag kuu sameeyey waa inuusan waxaas dintiisa uusan fiirin dadka shacabka uu fiiraya qof wax qaban kara iyo wasiira wax qaban karaan oo maaragtay ummadan maaragtay wax u qaban karaan aysan u sakaysan wasiiradii la yaqaano wadankan mar walba maaragtay danahooda ka fiirsan jira hadda xildhibaanadii ayaa danahooda ka fiirsaday Een, kuwii soo doorta danahooda ka fiirsaday asigii hadda taagantaha oo dan dan laga fiirsaday iyo kuwii la tartamaya oo dan laga fiirsada oo maaragtay lagu qaatay waxay haystaan iyo jeebweynidooda lagu qaatay marka asigana waa inuu meeshii wadadaas uu- qaladkii saddexaad ummadda shacabka soomaaliyeed minuusan ka gelinaa loo baahan yahay waayahay adaan kusoo laabanaya qof dhalinyar ayaa tahay sanadkan waa tartantay shahaadada waa qadatay howlkii baa tagtay bal dad kaa siyaasadda kaaga horreeyay baad la tartantay oo tartan la gashay marka maxaa cashar oo ka baratay doorashadii ee dhowaan dhacday oo ka qayb gashay oo aan waxba cod aan ka helin Een, codka inay maaragtay ay ku xiran tahay kaash iyo lacag ay ku xiran tahay meesha arabtiba ka keen een, saa arabtiba ku ku keen ama wadanka ka dhex keen ama maaragtay meel xun iyo meel qaldan ka keen inaa maaragtay nin wax wataa tahay aa ku guulaysan kartaa taasaan ka bartay taasaan meesha ka arkay eeda ku guulaysanin wadanimo iyo maaragtay inaa ummadda wax u qabanaysid taas wax guula ma qofka inuu ku keeno way adag tahay Een, waxay u badan tahay qof kasta maaragtay wadadii hadda ay marayeen in ma aqaan naxariis ilaah lagama quusay kuwa imaan doono soo socda inay maaragtay isbedel ka imaado waa laga yaaba laakiin hadda kuwan arkay kuwii kasii horey kuwii kasii horey isla wadadii ay saaran yihiin laakiin ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa dad fiican oo maaragtay naxariis ilaah ka quusan meeno inay isbedel uu imaan doono ana kuley siyaasad oo kusii jira ilaa idinkiis waxayna u badan tahay inaan siyaasad iskaga sii jiro awalna ganacsada ah ganacsi aa maaragtay kusoo laabto
waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafirus ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dowladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoommada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada laga maarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid sagaal iyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sana ay ku sugan meelaha khatarta badan ee ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaal iyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaal iyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaaladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tillaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxid dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aaloo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilooda shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu oggol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taalla isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho
waxaad dhegeystaneysaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saar aadaha dalkana magaalada muqdisho qaartan dhegeystaay taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay in waaxda tacadiyadda ka dhanka ah haweenka iyo caruurta booliiska soomaaliyeed ay maanta heladooda ay ku wareejiyeen caruur hore markaasi ugu soo luntay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya kornel cabdifataax aadan xasan ayaa warbaahinta la hadlay
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo bulshada soomaaliyeed maanta oo taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha shanaad labada kun labaiyo labaatanka waxaa hogaanka baarista dembiyada qeybtiisa waaxda la dagaalanka tacdiyada ka dhanka ah ee haweenka iyo caruurta ay si ku jirto wadaniyad ugu wareejiyeen muwaadiniin soomaaliyeed oo caruurtooda horey uga soo dhuntay ka maqnayd oo ay gacanta ku dhigeen taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ugu wareejiyeen dib u mideeyeen qoysaskooda ee, ilaa iyo saddex caruur ah oo magaalada muqdisho ku maqneyd muddo eheladoodan ay la-aayeen balse taliska booliiska soomaaliyeed gaar ahaan waaxda tacdiyada haweenka ee, taliyahooda ee, uu maantay ku wareejiyey ehelkooda saddexda caruurta ah iyada oo loo maray qaab ay ku jirto eh, ka taxadirid wanaajin iyo xafidaad caruurtaas soomaaliyeed oo horey u dhunsaneed balse gacantuu ku hayay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed muddana ay gacanta ku hayeen kadib markii ay geliyeen eh, raadin iyo baafin ehelkooda si dib loo mideeyo Eh, waxaa ka mid ah caruurtaas maxamed cali faarax oo kow iyo toban sano jir ah iyo mu- eh, muscab maxamed xasan oo kow iyo toban sano jir ah isagana iyo maxamed cabdulaahi cawil oo toddoba sano jir ah kuwaas oo horey ugu maqnaa ehelkoodii maantana dib ula midoobay kadib markii ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ka shaqeeyey dib u midaynta qoyskaas oo wax badan wax badan u tartay familkii ay ka maqnaayeen caruurtaas taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalkaba haddii ay caruur kaa lunto ee, goob kastoo aad joogto fadlan wargeli xarunta booliiska ee kugu dhow haddii aad aragto caruur baadi ahna fadlan kusoo wargeli ee, xarunta booliiska ee kugu dhow si ehelkooda looga baadigo maadaama ay aada u tawayaan waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo hay-adda s w d c hay-addaas oo taliska booliiska soomaaliyeed ka saaciday in caruurtan la xifdiyo la xanaaneeyo inta ay muddaday waalidkoodii ka maqnaayeen oo ay u qabteen xanaaneyn intii ay waalidkooda ka heli jireen in lamid ah Eh, waaxda tacdiyada ka dhanka ah haw- haweenka iyo caruurta hogaankeedii oo ay xukunto laba xidigle talisa abtidoon iyo hay-adda hay-addaas oo iska kaashaday xafidaadda caruurtaas muddadii ay gacantooda ku hayeen waxaan rabaa in halkan ugu mahadceliyo waaxda tacdiyada ee, ka dhanka ah haweenka iyo caruurta booliiska soomaaliyeed iyo taliyahooda laba xidigle talisa abtidoon iyo hay-adda s w d c oo ayadana ka caawisay haweenkaas iyo caruurtaas in dib loo mideeyo lana xafido intii ay waalidkooda laga helayo marka waxaan idin leeyahay bulshada soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan haddii aad aragto caruur baadiya fadlan ee, ku hagaaji xarunta booliiska kugu dhow haddii ay caruurtaasi aad kaa maqan yihiinna fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow ee, si loo baadigoobo caruurta maqan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed guud ahaan goob kastoo aad joogaan Eh, haddii ubad kaa lumo fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow haddii aad hesho ubad baadiyana fadlan gee xarunta booliiska kugu dhow waa sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu heli karo waalidiintaas caruurta kala maqan si loo mideeyay qoysaskaas kala lumay waana mahadsanti
qaybihii dhexe barnaamijka wareega aad degeysanaysaan saaxiibayaal madasha markaasi baadigoob hogaamiye suban oo maanta muqdisho kulan ku yeeshay ayaa taageeray madaxweynaha doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulankooda kadib ayayna warfideen kala hadleen isla markaana dareenkooda ay kusoo dhaweeyeen waxaan halkan anagu ah madasha baadigoob hogaamiye suuban aanu galabta halkan rabnaa inaanu ka dirno fariin ah een, taageero ah iyo duco iyo talaba marka waxaan anugu rabaa inaan marka hore idhaaho een, madashu ilaa bishii mey shanteedii eh, mey march ilaa shan iyo tobankeedii saddexdaa bilood oo hadda waa soo shaqaynaynay waxayna taladu ahayd in la helo hogaamiye suuban oo soomaaliya doorasho ay ka dhacdo oo ninkii ilaahay u garto siiyo taladana lagu darsado waryaa ku habboon marka arrintu waxaan mayaa in ilaahay aqbalay ay noqotay maxay ahayd maanta soomaaliya inay leedahay madaxweyne rasmi ah oo si fiican ku dhacday oo wax isqabsiya midna aanay noqon annagu haddaanu ahayn maaragtay madashii habeen iyo maalin waa u soo jeednay waxaan maanta halkaa isugu nimid inaan u hambaliyeyno madaxweynihii la doortay mudane xasan sheekh maxamuud oo lagu doortay si dimuqraadiyad ay ku dheehan tahay oy shacabka soomaaliyeed oo dhan ay shaahid ka ahaayeen waxaan leenahay mudane madaxweyne waa ku hambalyaynaynaa xilka laguu doortay ilaahay ha kula qaado noqo kii ummadda soomaaliyeed u noqon lahaa hoggaamiye suuban midda labaad waxaan aad iyo aad u ammaanaynaa oo aan ammaan la soo koobi karin u soo jeedinaynaa baarlamaanka federaalka ah labadiisa aqal oo gutay waajibaadkoodii dastuuriga ahaa ee ay soomaalidu u igmatay soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkan ha loo midoobo dalkan kooxi ma dhisi karto firqa ma dhisi karto ee nin gaara ma dhisi karo ummadda soomaaliyeed dibad iyo daakhil meel ay joogaanba dalkan waa in loo midooba xaalad khatara buu dalkaani ku sugan yahay xaalad layiskhilaafo oo khilaaf la keeno maanta soomaali ma qaadi karto marka waxaan odhan lahaa oo aan ku baaqaynaa dowla ee madaxweynaha cusub oo la doortay shan iyo tobankii mey maalin barakaysan bay ahayd maalin khayr qabtay ahayd maalintii ururka dhallinyaraday ahayd bishii shacbaan bay ahayd waxaan u malaynayaa ilaahay idankii waana yahay nin hadda khibrad u leh oo hadda ka horna wax soo xukumay bishii shawaal bay ahayd in insha allahu aynu gaari doonno waxa aynu ku taamayno ummadda soomaaliyeed baaqaasaan u dirayaa in layska dhigo koox gaara iyo firqo gaara oo la taageero madaxweynahaas ee la doortay waxaan madal ahaan madasha baadigoob hogaamiye suuban ay hambalyo hawada u marinaysaa madaxweynaha la doortay ee madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane brofesor xasan sheekh maxamuud madasha baadigoob oo in muddo ah isku howlaysay in ay dalka u xusho madaxweyne leh tilmaamihii aan soo sheegnay waxaanan aaminsannahay in tilmaamahaasi uu madaxweyne xasan sheekh buuxiyey maantana uu noqday ilaahay qadartiisana la doortay si dimuqraadi ana loo doortay madashu waxay hambalyadaasi gaarsiinaysaa madaxweyne xasan waxayna sidoo kale ay u hambalyaynaysaa baarlamaanka labadiisa aqal oo si qurux badan oo sharaf leh ku doortay sidoo kale waxay u hambalyaynaysaa madaxweynaha laga adkaaday ee madaxweynihii hore mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo muujiyey maaragtay in uu oggolaado doorashadii iyo natiijadii ka soo baxday si sharaf leh oo soomaaliya magaceeda iyo sharafteeda kor u qaaday waxaan rabnaa marka inaan dadweynaha soomaaliyeed annaka oo afka madasha ku hadlayna inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dibadda iyo gudahaba ugu baaqno in ay taageeraan oo ay wax la qabtaan madaxweynaha la doortay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
barnamijka wareega degeysanaysaan dalsan muqdisho somalia adna kala socotaan saaxiibayaal doctor mukhtaar maxamed sayid oo ka mid ahaa musharaxiinta xilka madaxweynaha horeyna markaa uu sheegay in kitaabka qur-aanka dalka uu ku xukumaya ayaa markaa dardaaran u diray madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
maanta halkan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ee sharafta leh ee adduunka meel kasta ka joogta oo muslimka oo ka qiirootay dalkoodii iyo diintoodii iyo dadkoodii in la gado lixda qaaradooda adduunka ayaad ka soo hadasheen ood muujiseen sharciga ilaahay inay tahay sarraynta koowaad iyo waxda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed inaan la heli karin in lagu raadiyo laa ilaaha ila allahu muxamedan rasuulullah iyo wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu halkaas shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ee madluumka ah ee sharafta leh waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u baryaynaa shacabkaas inuu ilaahay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadnimadiisa u badbaadiyo iyo damiirkiisa Een, waxaan la soconnaa inay doorashadii dhacday wixii doorashada loogu yeedhay waxay doontaba ha ahaato say doontaba ha u dhacdo Een, waxaa fadli ilaahaya maanta inuu dalkeennu nabad yahay dagaal sokeeye iyo wax dib noo celiya inaanaan gelin aniga hadafkaygu wuxuu ahaa inaan dalka soomaaliyeed dadkiisa iyo diintiisa iyo damiirkiisa badbaadiyo haddana halkii umbaan kasii wadayaa waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed inay ka- inay la socdaan oo ay taakataaka ula socdaan dhaqdhaqaaqa dowladaha iyo dowladda iyo ragga madaxda ah een, dalka iyo diinta iyo damiirka inayn inagu ilaashano weeye inagay waajib inaga saaran weeye shacabka soomaaliyeed ee muslimka ee miskiinka ee madluumka meel kastoo adduunka ka joogo mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayra kula ljazaa waxafadakum allahu aynamaa kuntum وغفر الله لنا ولكم وجعلنا من الذين يس- سوف يشربون من حوض الجنة بيد محمد صلى الله عليه وسلم الأمين إمام الأنبياء والمتقين مر أفراد مر سدحات شعب بعد الله وثم بعد سلام والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم شعبك سوماليد آدي آد بنو مهد علينا waxaan idin leeyahay walaalayaal ee, dagaalkii iyo jihaadkii aan dalkeena iyo diinteena inaan ku badbaadino aanu u- isu qaawinay weli waan wadnaa halkii ayaan kasii wadnaa hadda waxaan leeyahay waxaan la dardaarmayaa oon u sheegayaa dhammaan ciidamada soomaaliyeed ee sharafta leh ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogta een, inay dalka iyo diinta iyo damiirka ilaaliyaan oy dalka aan la gadanin oo dalka aan la dhaafsanin adduunyana ciidan ku istaago weeye sharafta ilaaliyaan weeye waxaa kaloon la dardaarmayaa nimankan xildhibaanada sheegta oo xildhibaanada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo noqda waan ilaahay walaalayaal Een, dowladdan hadda madaxweynahan cusub ee shalay suu doona baa ku yimaadee la doortay waxaan idin leenahay wixii dalka iyo diinta iyo dadka s- een, istiqraarkooda iyo amnigooda iyo midnimadooda ah kala shaqeeya wixii khalada oo dalka iyo diinta iyo dadka gadanayana waa inaad diidaan waxaan halkan waa sala- een- een- aan uga dirayaa salaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud shalay waan is ag fadhinay waan dardaaranay awalu mara fii xayaatii xasan sheekh maxamed la kulmo weeye anigu wuxuu ila ahaa nin latiifa oo mutakabir aan ahayn oo bashaasha ee, waana la dardaarmay waxaan ku idhi xasan sheekhow walaalow hadduu ilaahay dalkaa gacanta kuu geliyo dalka iyo diinta iyo dadka ha gadanin wuxuu iga ballan qaaday xasan sheekh inuuna dalka iyo diinta iyo dadka gadanaynin shisheeyana waddanka gacanta u gelinaynin Een, xasanow waxaan ku leeyahay walaal kolka hore ee, ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir Een, nimanka xildhibaanada ah iyo nimanka kooxeeyada ah iyo nimanka kugu hareereysan maanta ee mid waliba isaga kaa dhigayo ee, nabiga walaal kumayna halkaa kumayna geynin fadli ilaahay baad ku timid ilaahay baa kuu qadaray ilaahay imtixaan buu kaaga dhigay imtixaankaas inaad inaad ku najaxdid baan kuu rajaynayaa marka hore waxaan ku leeyahay mabruuq calayka ilaahay baa kuu qadaray ilaahay subxaana wa tacaala xilkaas walaalow ha kugu ha kugu ilaaliyo ha kugu sugo Een, ka digtoonow wixii aan kuu sheegaynay aan haddana kuu sheegayo ee, waxaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu allaha warasuula takunuu amaanaatakum waantum taclamuun inaad diinta wax ka garanaysaan filayaa Een, le- leanno caayila usra diiniyaad ka soo jeedaa walaalo waxaan ku leeyahay een, een, diintaas dadka kugu hareereysan dooro ra-iisul wasaare ilaahay ka cabsanaya adigoon u fiirinayna qabiil iyo qoys iyo gobol ninka aad is leedahay wuu kula shaqayn karaa waa nin muslina oo dalka iyo diinta dan ugu jirta dooro nimanka kugu gadaaman maanta ee nin waliba isaga kaa dhigaya alliya nabiga waxay raadinayaan mansab dalka iyo diinta danka masle taas waxaan kaaga digayaa in intaad u janjeedhid oo dad aad adeecdid inaad ilaahay subxaanahu watacaala ku caasidid iyo rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaan ku xusuusinayaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati khaaliq bosishankaas ilaahay baa ku geeyey cid ku geysay ma leh siday doontaba ha kugu ha kugu soo gasho wayn naqaanaa doorashada say u dhacday adna waad ka baxantahay anna waan ka baxnahay hadday doorasho dadka shacabka soomaaliyeed ay doorteen tahay maanta annaga meesha geli lahayn laakiin dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waa laga horjoogsaday mayna dooranin dad ashkhaas khaasa oo dana gaara leh ayaa doorta ayaa do- ayaa doorashada samaysay waxay doontaba ha ahaatee alkhaaliqu araxmaan aduu kuu qadaray kuguna fiirinaya kuguna imtixaamanaya waxaan ku leeyahay mar eh, labaad iyo mar saddexaad walaal eh, ilaahay ka cabso cabsida ilaahay ku dadaal nimanka maanta kugu gadaadan ee shirka kugula jira ee mid mid kugu soo gelaya mid walba isaga kaa dhigaya naasexa ka fogow bitaana saalixa qaado xasan sheekhow hadda ayaad dhowdahay wadamada kuumana sheeganayo oo inay hadda ku- een, ee, safaaradahoodu dhex ordayaan soomaaliya ka digtoonow ilaahay baa xukunkaa ku siiyey cid ku siisay male ilaahay raalli geli ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آه، آه، dalka muslimka dalkaaga iyo diintaada iyo dadkaaga qofba qofku ka fiican yahay wasiiro ka dhigo qofba qofku ka fiican yahay shuura ka dhigo iska ilaali yaan lagu sirin madaxweynaad soo ahayd waad ogtahay een, meesha ay sumcadaadu maraysay se- li- ee, laga bilaabo tu- ee, ee, lixdii sane ee, shantii sane ee wadanka haysay maanta mar labaad ilaahay wuu ku tijaabinaya wuu kugu fiirinaya ummadda soomaaliyeed way ku fiirsanaysaa waxaan ku leeyahay xasanow dardaarankaygi maanta dhoweyd markaynu shirka ku jirnay meesha joognay aan kula dardaarmay een walaalnimo aan kugu xusuusiyey aan ilaahay ka cabso ku idhi ku dadaal waxaad ogaataa maanta sooma een waxaan ku xusuusinayaa een q- ee qowl illaahi tacaala ee nabiyullaahi yuusuf id qaaluu liyuusufa wa akhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusbatun ina abana lafii dalaalin mubiin een waa in dadkan een saas oo kale ayna dhicin اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنهم غافلون aayaddaas u fiirsada nabiyullaahi yacquub markuu la dardaarmaya wiilashiisa ay ku- ay ku dhaheen ay rabeen inay nabiyullaahi yuusuf dilaan oo mid ka mida uu yidhi een, war- ha- ha- calal aqal ha dilina ceel ku tuura een, markii aabbahood bay u taga waxay dhahay qaal- qaal inna- qa- wuxuu yidhi innii layaxsunanii an tadabuu bihi wa akhaafu an ya'kulahu dib xasanow maanta waxaan ku leeyahay waxaan ka baqayaa in intaad kafla kugu dhacdo dalkan iyo dadkan iyo muslimiintan ay dhurwaayadaasi cunaan waad og tahay dhurwaayada ciddaan ka wado si toosaad ula socotaa walaalow ee, arrintaa ka digtoonow yaan lagu sirin xukunka ilaahay baa ku siiyey saaxiibayaasha haddaadan haddaba dowlad wanaagsan oo ra-iisul wasaare wanaagsan ee, wasiirro wanaagsan haddaadan qoranin oodan dalka keenin waxaad ogaataa inaad ilaahay khayaantay ood ummadda ood nabiga khayaantay ood khayaantay rasuulka sala allahu caleyh wasalam oo ummadda soomaaliyeed iyo diinta aad khayaantay ogow waad waad maaha waad khayaanaysaa kuma lihi waa waano waa naseexo nabigu caleyhi salaatu wassalaam wuxuu inooga digayaa inaynu ateecno bashar inagoo na- ilaahay ku kufrinayna ilaahay cisyaankiisa aan hagelin walaalow dadka maanta kugu hagagna madaxa saa kugu haya ku dhudhunkanaya dow iyo qow inay adig iyo dalka ka tuuraan bay rabaan ilaa man raxima rabbi ilaahay qof u naxariistay mooyaane marka waxaan ku dhihi lahaa ka digtoonow yaan lagu sirin dad ilaahay ka cabsada khibro kugu filan waad leedahay afar sano horaad soo martay mamse shan sano dalka maanta wuxuu u baahan yahay markay dhaheen "A innaka la anta yuusuf qaala ana yuusuf wahada akhii qad mana allahu calayna inahu man yattaqi wayasbir in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin Waxaa- markaas waxay ku dhaheen laqad aataraka allahu calayna wain kuna lakhaai'iin waxaa laga rabaa maanta inaad tidhaahdid laa tatriiba calaykum alyowma yaqfir allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin cid kasta oo wax isu qabteen ama siyaase ahaato ama askhaas ha ahaato madaxweyne tahay maanta laa tatriiba calaykum alyowm yaqfir allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin baa lagaa rabaa walaal Een, waxaan ku leeyahay bitaana saalixa shuradaada dad culimo oo ilaahay ka cabsanaya soo gasho dad mutacalimiina soo gasho qabiil iyo xisbi iyo axsaab ha u yeedhanin iska digtoonow xasan sheekhow la iima digin ha dhihin maanta waxaan kugu digayaa walaal aniga oo kuu bishaareeyay oo kuu ducaynaya oo ila ilaahay subxaana wa tacaala xilka ha kugu xifdiyo oo ilaahay ammaanada cadiimka ha kugu xifdiyo oo ilaahay dalka ha kugu badbaadiyo anigoo kule yaa waxaan ku xusuusinayaa inaadan dad u janjeedhin oo xagga ilaahay u janjeedho diintan iyo shar dalkan aad sharci islaama ku xukuntid biqadri maa tastatiic wadankan inaad aad- aad ilaahay uga cabsatid shicibka ilaahay uga cabsatid dowladaha shisheeye ee faragelinta wadankeena ku haya aad xaddooda marisid ayaan walaalo kaa doonaynaa nabiyullaahi eh, anigu waxaan idin leeyahay قال هل آمنكم عليه إلا, كلا إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أفرس حسنو قل النبي الله يعقوب حولي قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أنا واحد لنا هاي دلكن ميان إذنكو آمني كرا سيدي هوران إذنكو آمني ويلكي يعني ويوسف ولا يوسف سيدي أضيعين ولا الذي أي النبي الله يعقوب حكويري wiilkii labaad miyaan idinku aaminayaa sidai aan yuusuf idinku aaminay qaala lan arsilahu macakum xataa tu'tuunii mawtiqan min allahi latu'tunnii bihi ilaa an yuxaata bikum idiima dhiibayo wiilkaas waxaan idin leeyahay dalkaas annagu waxaan idin leenahay siduu nabiy llaahi yacquub yidhi idiima dhiibayno ilaa aad mawtiq ilaahay aad keentaan mawtiqiina waad keentay kitaab qur-aan aad ku dhaaratay gacantaad saartay adigoo adduunka oo dhan ku daawanaysa iyo ummadda soomaaliyeed mawthuuqaas iyo kitaabkaas aad gacanta saartay darteed baanu kuugu dhiibaynaa waddankaas haddii aad mawthuuqa aad jabisid siday abnaa'u yuusuf u jabiyeen oo markii walaalkood loo dhiibay ay ku tuureen ceelka markii dambena ay kii kale ay dhaheen fain yasriq faqad saraqa akhun lahu ka fiirso maanta ayaad caafimaad qabtaa maanta ayuu caqligaagu taam yahay maanta ayaad adduun taagan tahay walaalow madaxweyne xasanow arintaas ka fiirso nimanka madaxweynaha ku gadaaman ee maanta ku gadaamanow ilaahay ka cabsada ninka miskiinka ah ee muslimka ah karkaarka haweytaaranina ilaahay ka cabsada wactasimuu bixablillaahi jamiican dhaha xukunka iyo mansabkaasi oo aad raadinaysaan dowladda iyo dadka iyo diinta ka weyn soomaaliya waddankeenu meel adag buu marayaa intaasoo dowladooda shisheeyaha malaayiin ku bixisay dalkeenna inay dumiyaan unbay ordayaan ninna maslaxa uma hayo nin madaxweyney maslaxa u hayaan ma jirto cid xisbay maslaxa u hayaan ma jirto waxay rabaan keliya inayna dumiyaan oon dawarsano ayaga inagoo qaniya oo adduunka wadamada ugu qanisana marka walaalo waxaan ku leeyahay aayadahaas suuratu yuusuf ka buuxa eed og tahay nin walba og yahay darta ilaahay uga cabso dalka iyo diintaas waxaan ku dhahayaa mar labaad omiya mar saddexaad kabineetka iyo waxaad soo xulaysay dad ilaahay yaqaana ka dhigo dalka iyo diinta ciidankeena baahane maskiinka ha loo turo ciidanka ha la gargaaro soomaali inaad midaysid baa lagaa rabaa nimanka soomaaliya cid kastaba ha ahaato ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi fain طaaئifataani min almu'miniina اqtataluu laba kooxooda muslimiin hadday isqabato waa in loo celiyaa xukunka ilaahay qur'aanka loo celiyaa iyo sunnada yaa qur'aanka iyo sunnada yaqaana culamaau rabbaaniyiin weeye cidda laga hadlayo oo ummadda inay marka laba kooxood isqabsato la kala qabto loo baahan yahay wax walba in kitaabka iyo sunnada lagu celiyo qabiil iyo xisbi iyo asxaab iyo saaxiibtinimo iyo hebel baa igu yaa vote siiyey ma aha arrintu maanta mas-uuliyaddu intaa way ka weyn tahay ayaga hadduu hadda maanta xumaanta waddanka ka dhacdo lama weydiinhayo adaa ilaahay ku weydiin nimankii xildhibaanada ahaayee ee kusoo doortaa la weydiin cid kasta oo arrintaas mas-uulka annagaa lana weydiin laakiin annagu waxaan leenahay allaahuma ashhad اللهم اشهد اللهم اشهد فهل بلغنا ما علينا من النصيحة والموعظة الحسنة شعبك الصومالية مرخاتها كهذا مرك ولا لو ولا ليال نمنك مدح وإن وحن أدقيا نمنك قبل الله حكومة إلهي كعب صدى إلهي كعب صدى دل كأن أن وناجنه dalkeenna aan isu keenno midnimada ummadda soomaaliyeed ha laga shaqeeyo gamcaha aynu isqabsanno laa tatriiba calaykum alyowma yakfir allahu lakum wa arxam araaximiin aan dhahno dowladdan hadda dhacday dadkii ka shaqaynhayey cafis iyo musaamaxaad ha laga dhigo cidna yaan cugdad loo qaadin aayaddaas nabiyullaahi yuusuf uu yidhi laa tatriiba calaykum alyowma yakfir allahu lakum wa arxam araaximiin intaas ayaa maanta laydinka rabaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u digayaa shicibka soomaaliyeed maanta sidii hore ma aha shicibka soomaaliyeed waa soo jeedaa ha isku dayna inaad dalkaas dow ka tuurtaan cidday doontaba ha ahaatee madaxweynaha laga bilaabo xildhibaanada lagu xujisiiyo labada gole nimanka gobolada xukume madaxweyneyaasha ka ahanta gobolada iyo cidday doontaba ha ahaato shacabka soomaaliyeed maanta wuxuu diyaar u yahay oon anagu diyaar u nahay oon ballan qaadnay inaanan joojinaynin jihaadkan fii sabiili illaahi ah ilaa aan soomaali ka xorayno oo soomaaliyoo mid ah oo waxad waaxid ah oo wactasimu bixabli illaahi jamiican oo shareecada nebi moxamed lagu xukumayo ilaa aan ka arko ama aan dhinto waan wadayaa dagaalkan waan wadayaa jihaadkan waan wadayaa ilaa aan soomaali ka midaynhayo maanta adaa ilaahay kugu ibtileeyo gacanta kuu geliya xasan sheekhow say kugu soo gashana waad la socotaa walaalo dadkaas yayna dow kaa tuurin waxaan kaaga digayaa safaaradaha inaad u dirtid dad aan waxna lahayn safaarada badan baan tagay oon la socdaa ninkii safiirka la geeyaba inuu qabiilkooda keensanayo wasaarooyinka waxaan la socdaa nin walba markii wasiir laga dhigo inuu qabiilkiisa keenayo isku soo gadayo dad aan waxba garanayno jaah- jaahiliina lagu soo ururinayo waxaan la socdaa inaan da- shaqo quman ka jirin dowladda oon la shaqaynin oo ilaahay in laga cabsado oo ammaanada la khayaanayo ninka ee nimanka wasiirada ama nimanka dowladda u shaqeeya laba saac bay maalintii ka u badan uu shaqeeyaa inta kale muqaaxyaha la fadhiyaa ilaahay ha laga cabsado ammaanadan ha la guto dalkan innagaa iska leh dalkan markhaati kama nihina dalkan innagaa iska leh dalkan aan ilaahay iyo dadkan iyo diintan ilaahay uga cabsanno haddaan doonayno sharaf inaan yeelannana xukunkiina ilaahay baanu ku soo noqonaynaa alqur'aan wasunna dowla haddaynaan xukunkaa qaadanin oynan qur'aanka iyo sunnada qaadanin adduunka khiyaanka dhulkeenna dadka laa degi doona إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين دول كان إلهي بقى إسكله ciddii sulxi iyo wanaag wada unbuna ilaahay dhaxal siin hadday soomaaliya xukunka ilaahay aad ku canaydaan falamaa catow camaa nuhu aayadaasaa idin qabanaysa jacalnaahum qiradatan khaasi'iin yaa laynaga- yaa layna bedelino qirada iyo khanaasiir laynaga dhigin sidii reer bani israa'iil looga dhigay haddaan physically oo jas- jasadkeenna loo bedelin qalbigeenna loo bedelayaa damiir xumida dadka qaarkood waad u- waad u jeedaan waxay samaynayaan walaalayaal ilaahay ha laga cabsado fariintan waxay ku socotaa madaxweynaha kow waxay ku socotaa shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah waxay ku socotaa xildhibaanada labada aqal waxay ku socotaa ciidamada cirka badda dhulka nabad sugidda ciidamada migrationka ee ee socdaalka ciidamada xuduudada gobolada madaxdooda gobolada ciidamada jooga dalkeenna waa inaan difaacannaa khamrida iyo qaadka iyo daroogada lagu dulaynayo akhlaaqda ummadda soomaaliyeed ee dhallinyarada soomaaliya lagu baabi'inayo waa inaan hor istaagnaa inaan cid dambe ka habeysano way soo dhammaatay shacabka soomaaliyeedna maanta wuu soo jeedaa
gudahaana saaxiibayaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada dalsina magaalada muqdisho waa heginta barnaamijkan hegeystan intaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo